munaasabadan yahay titollah ka bandhigaya qorshayaalka horjoginta le ee degmada boosaaso sida dhismayaasha wadooyinka laamige bilicda magaalada xalanhilowka cariiriga kajar wadooyinka iyo welilamada xaflada iyo weliba ku qeybgalaya maamulka gobolka bari kan degmada boosaaso ana kumid a isimida dhaqanka xildhibaanada golaha deegaanka iyo qeybo sheelgadisan ee bulshada magaalada inkahoreyntii gudoomiyaha degmada boosaaso cabdifataax maxamed cusmaan shalle iyo sheegay intii qorshayaalkan laha bandhigii iyo nagdu doonan aanu magaalada boosaaso horseedow inay hela wadooyin qurux badan oo laka dhisow ah canshuurtii lagu qaaday shacabka
qorshaha ugu horeeya halkan idinkula wadaagi doono oo lagu soo bandhigi doono oo dowladda hoose magaalada boosaaso ay qorshaysay waxa weeyaan qorshaha magaalada ama sidaa u taqaanin tombalaanka qorshahaas oo muddo dheer soo jiitamayey waxa uu si goor waxa uu si gaara xoogga u saari doonaa qorshahaasi dhulka bannaan ee magaalada u fudayso bariga iyo galbeedka qorshahaasi wuxuu noqon doonaa qorshe dhulkaas loogu sameeyo waddooyin waaweyn qorshe loogu sameeyo xarumihii danta guud isbitaalladii emsihajyadii iskoolaadkii meeshii ceel noqon lahayd meeshii bastob noqon lahayd marka qorshahaas insha allahu tacaala waxaan rajaynayaa inuu hirgalo waxaana ku miday odayaalka dhaqanka puntland iyo weliba yohodhawaayna qorshayaalkan iyo habandhigeen dowladda hoose ee boosaaso ee lagu hormariyo waa magaalada aad baan markaana haddaan oo shacabka nahay u soo dhoweynaynaa inaanu wixii nagaga aadan hadday maskax noqoto iyo hadday maal noqoto iyo hadday murug noqoto intaba inaan kaga qayb qaadanno waan aad iyo aad baan soo dhoweynaynaa guddoomiyuhuna waa ku mahadsan yahay in badan bay soo socotay qorshahan guddiga horumarinta magaalada boosaaso waxaan ilaahay uga mahad celinayaa inaynu hellay dad dhallinyaro ah firfircoon diyaarna u ah xilka ay hayaan inay si hufan ay u gutaan soomaalidii waxay ku mahmaadaa xiniyuhu kuwa kugu jira maaha waa kuwa laguga garab taagan yahay waxay naga codsadeen waajibna inagu ah inaynu la shaqayno garabna istaagno gudoomiyaha gobolka bari cabdirasaaq cali saciid shahdoon iyo weliba uusan ka baaqay bulshada inay ku faa'iidaystaan horumarka ku dareera magaalada aan hadda laku wedantii laku hirgeliya si markaasi magaalada nagata too la jaan qaata magaalooyinka caalamka
qorshaha loo dejiyey magaalada oo loogu samaynayo jidadka qurxinta magaalada dhiraynta intaas haddii inaan isgarab taagin dowladda hoos waxba kama qaba ka dho sidaa awgeed waa inaan isgarab taagna haddii ilaahayba midda kale waxaa jirta mashaariic badan oo magaalada ka socota oo dhammaystiran insha allah haddii ilaahay moo dhaqso soo gabagaboobaya waxaa ka mid a garoonka dekedda soolarkii korontada biyihii wasaaradda kalluumaysiga dhismaha weyna loo sameeyey maxkamadda gobolka bari bangiga boosaaso intaasoo dhan waa soo gabagaboobaya insha allah haddii ilaahaymo waxaana lagu sameeyey cashuurtii laga qaaday shacabka puntland haddii aynu gacmaha isqabsanno wax badan baynu qabsan karnaa haddii ilaahaymo cashuurteenni maadaamanu intaasoo dhan ku samaysannay waddooyinkiina ku samaysannay waxaa kaloo jira waddooyinkii la banneeyey hadda markii madaxweyne yimaado insha allah haddii ilaahaymo iyagana waa la dhagax dhigi doonaa insha allah magaalada boosaaso iyo muddooyinkiinka dambe welibaa la kuwaday horumaro dhinaca waddooyinka iyo horgelinta mashaariicda kaabyaalka dhaqaalaha si bulshada markaasi iyo dhaqaalaha iyo laku qaadaha ilankanaga